ugu horeyn kusoo dhowow warbaahinta islaamiga alfurqaan waxaan kaga mahad celinaynaa fursaddan su-aasha ugu horeysa waxay tahay waa sidii xaaladda guud ee wilaayadda aada mas-uulka ka tahay ee galgaduud awalan alla subxaana wa tacaala ayaa u mahad celinaynaa bacd allahi subxaana wa tacaala runtii xaaladda wilaayada xaaladda waa ay fiican tahay waa ay degan tahay amnigeeda iyo runtii waxay ku jirtaa istiqraar oo ummadda muslimiinta ee degan ay ka kalsoon yihiin ilaahina subxaana wa tacaala looga mahad celiyo amniga daakhiliga ah oo gudaha ah aada aadii u fiican yahay sidaas oo kale ummadda runtii waa ummad muslimiina xaaladda taagan iyo wakhtiga taagan la socoto doorkooda iyo kaalintooda iyo dareenkooda islaamiga ah degnaantaas weynaa la dareemayaa ilaahayaa looga shukrinayaa
waxaan la soconnaa gobolka wuxuu sanadihii lasoo dhaafay martigeliya dagaalo culuso u dhexeeya idinka oo ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo dowladda federaalka halkee ayay ku dambeeyeen dagaaladaas
jasaaka allahu kheyran runtii su-aashaasi horta nimanka aan la dagaalamayno waa hadda waa ku weyntahay arrintooda maaragtay nidaam federaala iyo waa ay ku weyn tahay oo waxaan la dagaalamaynay isbaxaysi oo caalami ah oo saliibi ah nimanka hadda aad sheegtayna wakiil ay u yihiinoo nimanka loo yaqaano nidaamka ridada ama dowladda ridada loo yaqaano wakiil ay ugu yihiin la dagaalanka islaamka iyo mujaahidiinta xamlad oo maaragtay ballaarana lagu soo qaaday codowga ay soo qaadeen dhur dhul iyo cirb maaragtay ay kusoo weerareen qadiyadaasi ilaahay subxaana wa tacaalaa mahadiisa mujaahidiintu ay ka hortageen inay wilaayada ay difaacaan iyo wilaayaadka jaarka la-ah intanba ee dhiigoodan ay bixiyaan ilaahayna uga dhowaadaan subxaana wa tacaalaa amarka alla ah saa-ilka oo gaar ahaan gaalada in layska dhiciyo ayay u istaageen waajibkaasi diiniga ah wilaayada waxay martigelisay macaarig waaweyn oo taariikhda galay intaas dhanna codowga ilaahay mahadtiisa subxaanahu wa tacaalaa dhegta dhiigga loo daray madaxweyntooda iyo nimankii ay ku xisaabtamayeen in badan meesha lagu dilay macrakadii galcadaa dhacday macrakadii cosfiine macrakadii eel la helay misguwaayo dhowr jeer ah iyo macaarig ka badan macrakadii ceel dheer waxaa lagu xisaabaa galgaduud keligeeda macaarigta nimankaasi looga hortagayay ilaa soddon macrako inay gaarayaan maaragtay arrintaasi iyo sabarkaasi kadib ilaahay subxaana wa tacaalaa muslimiinta guul ayuu siiyey deegaamadii ay soo galeen dhammaantood waa lagu xoreeyey
waad mahadsan tahay qabaa'ilka gobolka dega waxa ay kaalin ku lahaayeen dagaaladii cuslaa ee aad la gasheen ciidamada dowladda federaalka maxaad ku qiimeyn kartaa dowrka ay qabaa'ilku ka qaateen in la difaaco maamulada walaayaadka islaamiga ah
runtii jasaaka allahu kheyran qabaa'ilka walaayada xamladan maaragtay gurguurta ama nidaamkan ridada waxay ka qaateen door oo malmuus ah oo la taaban karo ay ku qaateen runtii waxayna bilaabeen markii saansaanka xamladaasi ay jirtay waxay kala sameeyeen inay diyaariyaan ciidamo qabaa'ilka oo maaragtay ay leeyihiin oo qofkooda ay la soo baxaan ay soo bandhigaan ciidamo iyo hubba ay soo bandhigaan in maaragtay jihooyinka ay kala degan yihiin gaar ahaan saddexda qabiil qabiilyada murunsade qabiilada maaragtay reer mahamuud hiraab iyo reer waaceesle qolo walba jihadii ay ku aadinayd ama deegaankeeda ahaa inay si gaar ah qitaacaas ay u qaadato inay ku sabraan wixii radul ficil ahaa gaalada xaggeeda ka imaanayay antaasina marka qabaa'ilka waa u dulqaateen maaragtay dhaawacooday dhibkooda intaasi dhan famaa wahanuu limaa asaabun fii sabiili illaahi wamaa dacufuu wamastakaanu doorkooda markan door aada iyo aad u weyn oo jasaahum allahu kheyran waxii laga rabay kaalantii laga rabay ayay buuxiyeen
haddii aan u imaano dhinaca adeegyada bulshada maxaa inooga sheegi kartaa adeegyada muhiimka ah iyo mashaariicda horumarneed ee ay wilaayadaadu ka hirgelisay galgaduud
jasaaka allahu khayran horta cadowga nala dagaalamayo ahdaaftooda waxaa ka mid a inay noo diidaan waxa la yidhaahdo istiqraar wilaayada markaa waxay ka mid tahay wilaayaadka ee horumarka runtii oo sameeyey wax lasoo koobi karana ma aha oo wax badan jawaani badan ka kooban Ee, markaan hadda xamladan maadaama oo ugu cuslayd oo maaragtay wilaayada gudaheeda waxyaalihii mashaariica ama tacmiir ah la sameeyey markan maaragtay aan aan xuso ama aan sheego waxaa ka mid a ee, degmada galhireeri waxaa laga dhisay suuq weyn oo suuq ganacsi ah oo wilaayada iyo bulshada ay iska kaashadeen waa shaqeeyaa suuqaas hadda waxaa la dhisay markas weyn oo qeybihiisi kala duwan leh hool weyn leh maaragtay qeybo wax laga barta leh oo maaragtay ayaa laga dhisay oo lacag konton kun ku dhow ka kacday waxaa iska kaashaday wilaayada iyo bulshada Ee, waxaa la dhisay macaahid dhooraa la dhisay bergaanga macahad laga dhisay ceelshil tuulo la yiraahda laga dhisay Ee, ceelbuur waxaa laga dhisay laba maaragtay markas weyn iyo macahada laga dhisay Ee, masaajida ayaa la dhisay eel qoxle ee, xiin dheere ee, waxaa kale la dhisay ee, markas ama maaragtay saldhigga xisbada ceel buura la dhisay maxkamadda gobolka la dhisay jacar ayaa macahad laga dhisay qurtubo ay leedahay Ee, runtii mashaariicdaasi waaweyn oo xagga tacmiirka ah walaayada waa ka tallaabsatay Ee, ilaahay baana subxaana watacaala ku mahadsan ayadoo mashaakilkan iyo culeysyadan ay jiraan ardaha horey lagu soo lasoo husay waxaan sheegayna la dhisayn dhammaan waxda jiingada kuma jiraan dhammaantood waxa waaye waa maaragtay ee, guryo ama villado oo maaragtay dhagaxa u ah qarash badan ka kacay waxaa kala jira wilaayada ee, xagga mashaariicda ama biyaha ama tawfiirul miyaah in ummadda biyaha maaragtay la gaarsiiyo ama biyo loo helo waxaa la qoday toban iyo dhowr ceel oo riig ah ayaa deegaamada kala gedisan lagu qoday ee degmada ceel garas degmada xiindheere degmada ceel buur degmada galhireeri degmada ceel dheer degmada galcad tuulooyin oo maaragtay dhul oon la ahaa badana biyo loo la- maaragtay ceelo loo sameeyey oo inta badana biyogelin weli deegaamada laga deegaameeyey Ee, waxaa kala jira oo maaragtay in wilaayada ay sameysay wadanka maadaama uu yahay wadanka hoolaha maaragtay gaar ahaan geela uu ku yaryahay in geelii dhaqankiisi iyo dhaqaaladiisi iyo xanaanadiisii lasoo celiyo mashruuc waxaa la bilaabay geela oo maaragtay deegaamada oo maaragtay in laga xanaaneeyo geelaasna markaasi caanihiisi deegaan walba iyo maaragtay tuulo walba ee caanihiisi si waqti waqti kastaba loo helo mashruucaas waa hirgalay degmo walbaba maaragtay maanta jiilaalkii hadda lasoo maray habeen haddaad tagto maalin haddaad tagto caana geel ayaa laga helaa maaragtay ee, waqti aad rabta aad helaysaa mashruucaasna runtii si fiican u taabagalay sidaasoo kale walaayada waxay bilowday oo maaragtay oo dhiirigelisay shinada ama malabka in lasoo saaro oo runtii barnaamijkaasna barnaamij isagana walaayada waxaan maaragtay u malaynayaa macluumaan helayay walaayada oo walaayaadka oo maaragtay ugu badan malabka oo la dhoofiyo ama meel kale la geeyo ama muqdisho loo qaado ama meelo kale walaayaad kale loo qaado meesh inuu yahay oo malab weliba saafi ah aada iyo aada u fiican in laga helo ee, maaragtay degmooyinka dhammaantood ee, shaqooyin waaweyn aa socdo insha allahu tacaala jazaakum allahu khayran waayahay gobolka galgaduud ma leeyahay dhuleereed haddiise uu leeyahay maxaa ka soo go-a baaraka allahu fiik Eh, runtii galgaduud runtii waa eh, dhul ahaan waa waxay ka mid tahay dhululka soomaaliyeed Eh, dhulkan ilaahay waa ka kala maaragtay kala nooc waaye dhulka wa fil ardi qitaacu mutajaawiraat Eh, haddana eh, waxay leedahay wax soo saaray leedahay dhulbeereeday leedahay Eh, waxaana u badan oo macruuf ka ah eh, digirta iyo misgada labadaana asal ahaan ummadda taariikh ahaan ay u leedahay digir aad iyo aada u wanaagsan oo loo dhoofiyo maaragtay dhanka koonfureed ama muqdisho ama dhanka kale oo maaragtay eh, eh, waqooyi ayay dadka tacbadaan digirtaasi waa sideesay u socotaa dadka weliba maaragtay hadda tacabka maaragtay digirtaasi iyo misgadaasi aada iyo aada xoog u geliyaan Eh, dhanka kale waxa waaye sanabaadkii ugu dambeeyay hadda waxaa soo kordhay dadki inay sameeyaan beero maaragtay beer qudaareed ah oo maaragtay dhulka gaar ahaan ee biyaha ceelasha gaagaaban laga helo oo ay ka sameeyaan intaan hayno ee, ilaa lixdan konton beerood oo maaragtay hadda ee, qudaartaas yar yar maaragtay lindhinaanta ay ka mid tahay qaraha uu ka mid yahay maaragtay basbaaska ee, yaanyada ee, maaragtay oo laga soo saaro lagu soo maaragtay ee, laga diyaariyey ee jiro oo laakiin hadda insha allahu tacaala waqtiyada soo socdo aan rajeynayno inay iska filnaasho ay gaaraan aad aad ba aad iyo aad baa la iskugu dhiirigelinayaa barnaamijkaas marka guud ahaan dhulka soomaaliya oo dhammaantiisii oo dhul wax soo saar aan lahayna ma jiro dadaal iyo juhdi iyo cilmi iyo ogoon uu u baahan yahay ee qadiyadaas marka waxaan dhihi karna haa ee maaragtay dhul wax laga beerto wax laga soo saarto ayuu leeyahay dhulka ee jazaaka allahu khayran
gunaanadkii maxay tahay fariintaada ku wajahan dadka ku nool gobolka galgaduud si guud
Eh, jazaaka allahu khayran waxaan leeyahay bulshada muslimiinta ah wilaayada islaamiga galgaduud degan iyo maaragtay ummadda muslimiinta dhammaanteedaba ee maanta waqtiga hadda aan joogno horta fursad oo dahabi ah ayaa maanta gacanta idinku jirto Eh, maanta waxa waaye waxaad haysataan eh, nidaam iyo maamul islaami ah idinku hogaamiyo kitaabka ilaahi subxaana wa tacaala iyo sunnadii nabaga ee shareecada ilaahay idinku maamulo taasoo adduun iyo aakharaba ee liibanteeda iyo ee sacaadadeeda ay ku jirto arrintaas runtii waa arrin la dhihi karo waqtiga iyo casriga hadda la joogo naadir ah caalam caalamka dhan marka la fiiriyo maamul marka runtii haymanada gaalada ku xirnayn ilaahay ku xiran subxaanahu wa tacaala oo afkooda aad taqaanaan dhaqankooda aad taqaanaan in maanta maamul idin yihiino aad ka mid tihiino waa arrin aad iyo aad u qiimo badan ilaahay in looga shukriyo fursadaas in laga faa-iideysto ee qabaa-ilka sidaas ayaan u dardaarmayaa jazaaka allahu khayran wabilaahi towfiiq aad ayaad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa waaliga wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abu khaalid oo wareysi gaarasiinayay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan